أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا ما tadakkaruun
waxaa wanaagsan alle ee ah kan ajiiba dhibanaha markuu baryo oo ka qaada dhibka idinkana yeela kuwa u hara oo isku beddela dhulka fac walba uu xigsada fac kale ma waxaa jira ilaahla jidhka alleh yaraa intaad xusuusataan oo waantowdaan